subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhintay dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay gobolka bay kuwaas oo dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo kuwo kale oo daacad u ah mukhtaar ruubow abumansuur oo horey uga tirsanaa ururkaasi kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa dagaalkan uga waramay haaruun macruuf dowladda koonfur galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar sidaas darteed nimanka al-shabaabna waxay dawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan marka subaxdii arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeennimo iyo weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray ayagoo ka soo galay aftar jaho oo kale ah dhinaca jado qola ka timid dhinaca muxuu ahaa boqool waqooyi ka yimid dhinacan oo hirshabeelle xaggeeda iyo beledweyne aaggeedana ciidamo ayaa kasoo galay dhinacan beegada xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday marka ilama islaam ayay weerka u qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay deganaayeen see wax u dhaceen yaa guulaystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen marka ugu horeysay dagaalka marka anaga nalagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd si fiican bay isu difaaceen ciidamadii abuurasuul difaacaasi ugu horeysay difaac bay galeen laakiin markii dambe waxaad moodeysay in xoogaa ciidamada micnaha muxuu aha abuumansuur lagu soo tira butay markii arrintaas ay dhacday ayay xeelada sameeyeen xeeladka sameeyeen waxay inay xoogaa wax dib u guranayn ka dhigaan kadibna way kusoo rogaal celiyeen taasina waxay keentay markaa in abuumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaarahan runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacadda saa kula hadlayaba dagaalkaas ilaa hadda maguusan istaagin isagana wuxuu ku guulaystay inuu maaragtay isdifaaco annaguna waxaan ku guulaysanay koonfur galbeed ahaan aan go-aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi annaga maaha inaan difaacayna abuumansuur oo keliya balse goobta lagu dagaalamayo iyo aadda lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn saas ayaa keenaysa markaa inaan isu diyaarinay koonfur galbeed ahaan inaan micnaha ka hortagno nimanka shabaabka nabadiinka waa gartay marka tirada dhimashada oo labada dhinaca imisaad ku hesheen xog ahaan oo maxaan ku yidhaha idinka intiida soo gaadhay wallahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo iyo muxuu ahaa saraakiisha ciidamada federaalka ayaa warbixin ka bixin doono laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidanka koonfur galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn al-shabaabna aysan ugu guulaysanin cid kasta hadda nabadda u soo dhowaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta oo weyn oo amiir ah ama dalka micnaha la baadigoobaya ka mid ah oo isku daya inuu xagga nabadda usoo jeestaa inuu usoo jeeso waayaga dhacayso marka annagoo dhinacyo badan fiirinayno ayaan gurmadka noocaasa samaynay annaga ciidamadeedana maanta aagaasi al-shabaab dagaal ayay kula jiraan wixii waroo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaari ilaa iyo afar ilaa iyo shan gawaar in laga gubay ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina micnaha in dhinaca abuumansuur laga gubayna waan xaqiijinaynaa laakiin khasaaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin badnaatay maaha arrintaaga waa ilaa hadda marka dabcan si nidaamsan baad isaga warhayseen dhinaciin iyo dhinaca mas-uur xiriir baad samayseen intuu dagaalku socday maya inta uusan dagaalku bilaabin ka hor waxaa jiray inaan micnaha soo dhaweynay annaga maaragtay in wadahadalka micnaha uu sii socdo inaan micnaha koonfuran galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uulid ayaa naga saaranka dowlad ahaan inaan wadahadalka naga furno kabacdina dowladda federaalka ah arrinta ay usii gudubto markaa xog hosta ayaa socotay iyo sababta hosta ay socotay ay arrintan dhacday marka markaan hadda u gurmadayno abuumansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa anagu umaanan maaha qoshaas keliya balse deegaanka lagu dagaalamaya shacab ayaa ku nool shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaasi qorshaysan ayaan ugu tabagalnoo dareen ah inaan uga qayb qaadano arrintaas laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelateen oo ma la hadasheen almasuud ma dhici kartaa de iyadoo la wada arrin in dagaal la wada galo taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal maaragtay maaragtay arrintaa ku saabsan marka wuu nool yahay uu caafimaad qabaa almasuud saasaad leedahay waana xaqiijinaya taas hore waan kugu xaqiijinaynaa inuu maaragtay nool yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaal ha noqdo ayagana waxaa waaye waajibaadkooda wax alla wixii sarxad ah ama wixii gurmad ah ee ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin goboladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeena istaraatiijiyad badan oo meelo badan u isticmaaleenaa jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa iska daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimahaasna qolada saraakiisha ayaa aada ugu sii duundadaysha laakiin annaga ka siyaasan ahaan arrin aan u bareerayna waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cabeysino waayo
kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxaana uu u waramayey waryaheena haaruun macruuf